الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب النعت باب العطف عطفك أيو أبابيها وحروف العطف cadafkii xuruuftiisii casharatan toban waaye wa hiya tobankana alwaawo waa waaye iwalfaau fa waaye iwa humma humma waaye iwa aw aw waaye iwa am am waaye iwa imaa imaa waaye iwa bal bal waaye iwa laa laa waaye iwa laakin laakin waaye iwa xataa xataa waaye xataadaas oo fii bacdi lmawaadici boosaska qaar dhaxdoodii ku sugnaatay fa in cadafta haddii aad wax cadifayso calaa marfuucin mid la rafciyay korkiisii rafaacataa waad rafcinaysaa aw calaa mansuubin mid la nasbiyay korkiisii haddii wax ku cadifayso nasabta waa nasbinaysaa aw calaa makfuudin mid la khafdiyay korkiisii haddii wax ku cadifayso khafadta waad khafdinaysaa aw calaa majzuumin mid wax mid la jasmiyey korkiisii haddii wax ku cadifaysana jasamta waad jasminaysaa taquulu waxaad odhanaysaa qaama zaydun zayd ayaa istaagay iwa camron camar wa ra-aytu zaydun zayd ayaad ayaan arkay iwa camran camar waay wa marartu bizaydin zayd ayaan soo maray iwa camrin camar waay iwa zaydun zayd lam yaqum huwa zaydkii ma istaagin wayaqcud mana fadhiisanin lam sax maaha iska ilaaliya ayib musanifku raxmatullahi calayhi meeshaani wuxuu rabaa inuu kaga hadlo alcadf waxaan ku jirnay tawaabicdii afarta ahaa waxaanan soo qaadanay kii koowaad oo nacti ahaa kan waa kii labaad cadafka cadafka laba qiibood waaye mid ka mid ayaa noo sheegay musanifka hadda cadfu bayaan iyo wa cadfu nasaq ayaa loo kala qaadayaa hadda musanifka midka noo sheegay waa cadfu nasaq wey bayaan ma aha bayaan marka ilaa lana gaarsiiyo cadafka musanif meeshan ku sheegay maxaa waay cadfu nasaqi cadfu annasaqi waay cadfu nasaq waay cadafka wuxuu ka mid yahay isagana tawaabicdi baabulcadfi musanifku wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood baabulcadfi musanifku wuxuu kaga hadlayaa e saddex arrimood waay baabulcadfi musanifku wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood waay kow xuruuful cadfi meego waaye labo macduufka macduufu calayhiga muxuu ku raacayaa iyo tusaalihiis wey kow muxuu kaga hadlayaa xuruuful cadfi meega waaye labo macduufka macduufu calayhiga korkiis muxuu ku raacayaa saddex tusaalooyinkiisi intaasuu ka hadlaa qaybta koowaad oo ah xuruuful cadfi meega waaye waatana filasaga kuu sheegaya xuruufta wax laiskuga cadfo waa meega kulligood waa xuruuf xuruufta wax laisugu cadifo meega waaye xuruuful cadfi meega waaye u kaga hadlaya jawaabteeda waxaa waaye toban waaye musanifka toban waa sheegay laakiin sida saxiixga ah sagaal waaye toban waa sheegay laakiin sida saxda ah sagaal waaye midda laisku haystan waa sheegi doonaa markii aan gaarno fiiri marka baabul cadfi cadafkii ayuu u baab yahay wa xuruuful cadfi cadafkii xuruuftiisii casharatan toban waaye toban xaraf ayaa wax laisugu cadfaa haddii kelimo kelimo lagu cadafaayo waxaa loo isticmaalayaa tobankaasi mid ka mid ah tobankaasi hee mid ka mid ah kelimo ayaad rabtaa kelimo inaad ku xirto maxaa la imaanaysa toban xaraf midkooda ama sagaal xaraf midkooda waay tobanka maxay yihiin waa koona fiiri wahiya tobankaasi alwaawo waaway waaway markii aad rabto kalimi ina kalimi kale ku cadafto waxaad la imaanaysaa waaw isagaa tusaalihiis noo keeni doona iyo walfaa-u fa waay fa ayadana hee wax baa laysugu cadafaa mid kasta kulligood macno gaar ay leeyihiin mar kale ogaan doonaa insha allah macnay leeyihiin xuruuful macaani ayay ka mid yihiin wa carfun jaa ahee limacnan ay ku jiraan mid kas macnuu leeyahay mar kale laakiin hadda maaha iyo walfaa-u fa waaye midka labaad iyo wa humma humma waaye humma ayadana wax baa lasugu cadafaa thamma ma aha iska ilaaliya thamma xaraf ma aha humma xaraf waay thamma ma ahaya hee humma waay tan thamma wax kale waay marka la ogaan doona hadda maaha insha allah midka saddexaad marka waa humma humma waay i waa aw aw waay aw ayadana wax baa lasoo qadfaa aw waay iyo wa am am waay am waaye iwa imaa imaa waaye tan way tan laisku haysto tan ee ayaa laisku haystaa wa imaa imaa waaye sida saxiixiga ah imaa hee xuruuf alcafi ma aha laakiin hadda iska dheh musanifka waa sheegay saas iska qaado ogow laakiin ma aha mar dambe ogaan doona sababta loo diidayna iwa imaa imaa waaye mid hee lixaad mano iyo wa bal bal waaye midda toddobaad bal waaye iwa bal bal waaye iyo wa bal bal waaye sideed walaa laa waaye laa ayadana waxbaa lasoo qadfaa balna waxbaa lasoo qadfaa iyo walaa laa waaye mida sideedaad iyo walaakin laakin waaye lama shiday laakiin waa la reebayaa nuunteedii waa la sukuninayaa laakin haddii la fatixiyo laakinna la dhaho maxay noqonaysaa min akhawaati ina waay tarfacu tansib lisma watarfa lkhabara baabkeeda soo maray taas iwa laakin laakin waay iyo wa xataa xataa waaye xataadaasoo fii bacdi almawaadici boosaska qaar dhexdiis ahaatay ku sugnaatay boosaska qaar dhexdood dhexdiisii ku sugnaatay waay boosaska qaar dhexdoodii ku sugnaatay mar walba ma aha xataa mar wax bay jirtaa mar way nasbinaysaa laakiin ma badna oo meelaha qaar le waayo fii bacdi almawaadici boosaska qaarkoodii dhexdiisii ahaatay bacdahaas dhexdiis mar walba ma aha hee waxba lasu cadfaa meeg waay marka toban waay sida laisku waafaqsan yahayna sagaal waay idan haddii aad kelimo kelimo ku cadafayso intaa mid ka mid ah ee ku cadafayso wax kale ma aha intaa mid ka mid ayaa lagaa rabaa inaad kuga cadaftis waayahay qaybta labaad musanifka waa ka hadlaan dhahnay maxay ahayday macduufka macduufun calayhiga muxuu ku raacaa horta talow maxduuf muxuu yahay macduufu calayhin muxuu yahay haddaan ogaan doonaa insha allahu tacaala macduuf waxaa la waaye xarafka oo xarfu cadafka ah tobankii haddaan soo sheegnay mid ka mid ah kan ka dambeeyo dhinac luga xaggooda xigo ee maa la dhahaa macduufa la dhahaa kan xarfu cadafka madaxiisii hortiisii jirana maa la dhahaa macduufun calayhi kan xarafkaasi xarfu cadafka ka horreeyo i kan ka dambeeyo kan isku xidhayn maa la dhahaa xarfu cadafkii waay marka tobankan waay mila fahmintaas tusaalan waan ku caddaanaya insha allah bilmithaal yatadixu almaqaal macduuf maxaa laah kelimada oo ka dambayso xarafka cadafka ayaa la dhahaa macduuf macduuf aleynikaa lahaa midka xarfu cadafka ka horreeya la dhahaa xarafka labada od udhexeyn maxaa lahaa xarfu cadaf xarafka isku xiraaya waay kani kan mila fahmintaas haye tusaalaan ku ogaan doona fi wuxuu dhahay marka musanif raxmatullah caleyh haddaba macduufka macduufu calayhi muxuu ku raacayaa jawaabteeda waxay noqonaysaa aqsaamu licraab afartoodi ayuu ku raacaa aqsaam dhan meegay ahaayeen afar soo maa rafcun nasbun waqafdun wajasmun waay wajasmun markii la gaaray meeshan lagu daray maxaad ogaanaysaa in ficil ficil hee lagu adafi karo nacantigoo kale ma aha hee ficil mancuud ma noqonayaan dhahnay sidaa daraaddeed waa jasmiga kuma darin wa jasmihi wa fii jasmiga ku raaca lama dhihin maano haye muxuu ku raaca marka na cadafka macduufku macduufki macduuf aleyhi muxuu ku raaca afar arrimood maxaa way rafcigiisii nasbigiisii khafdigiisii jasmigiisii waay afaruu ku raaca fiiri marka fa in cadafta niyahow adiga haddii wax ku cadafayso calaa marfuucin mid la rafciyay korkiisii hee rafacta waad rafcinaysaa kee way kanaad rafcinayso macduufkii miya macduuf alehi waay macduufkii waay kan la rafcinay kee waay macduuf maxaa dhacay hee macduuf aleyhiga ee hee marfuuc noqday saasaa laga wadaa aw calaa mansuubin mid la nasbiyey korkiisii haddii wax ku cadafayso nasabta waa nasbinaysaa haddana kee nasbinaysaa macduufkii waay aw calaa makhfuudin mid la khafdiyey korkiisii haddii wax ku cadafayso khafadta waad khafdinaysaa waay maxaa dhacay kee kee khafdinaysaa macduufkii waay maxaa dhacay kee macduuf aleya khafdisamay aw calaa majzuumin mid la jasmiyey korkiisii haddii wax ku cadafayso jazamta waad jasminaysaa kee macduufki maxaa dhacay kee macduuf alaya jasmisamay taquulu haddaba waa kana mar dhammaantoodii tusaalaho asagoo dhammaantoodii ku raacay waa kana afarta qiibood taquulu waxaad odhanaysaa taquulu ficil mudaaric caawa faacilkeed damiir mustatir waayo oo anta saxiix taquulu niyo waxaad odhanaysaa qaama zaydun zayd ayaa istaagay iyo wa camrun camar waay asaga hadda tobankii tii ugu horreysay ayaa tus ayaa noo keenay ku tusaalay keligooda tobankii xarfu adafka tan ugu horreysay tay ahayday wawdii soo maa wawdii wa inta kale adaa adaa samaysan karo qaama zaydun zayd ayaa istaagay iyo wa camrun iyo wa camrun waay iyo yaa iska leh wawdaas kale waay waa lisku adafa waay iyo dheh i dheh wax badan as dhihi jiray soo ma maanta la gaaray w waa isku xidhid waay iyo iyo i ayadaa wadata zeedaa istaagay iyo wa camrun way camaraa istaagay hadda waxaan baranaynaa marka macduufi macduufu aleyhi xarfu cadaf haye wa camron waxaan dhahnay qaama horta maxaa waay waa ficil maadi waay muxuu u baahan yahay mar walbo faacil faacilkiisaa waay zaydun zaydun waay waa yahay zaydun waa la rafciyey waa faacil waa faacil oo daahir ism daahir waay wa camrun ayaa meesha taala marka wa camrun camarna hee waa istaagay isagana zeed keligiis ma istaagine camarna waa istaagay isagana waxaan rab hadda marka kan baabkani musanifka kaga kaga hadlaayo kan hore waawda ka horreeya miyaa ama kan waawda ka dambeeya kan waan ka dambeeya waay kaas taran hadda taabic isaga ah kan hore taabic ma matbuuc waay kan hore haye camrun maxaa loo yaqaana hadda marka macduuf way la cadafe macduuf macneed maxaa waay kii la cadafay kii kii ka xiray lagu xiray waay macduuf la cadafe la cadafo waay kee lagu cadafay zaydun zayd maxaa loo yaqaana marka macduufun calayhi kii korkiisa wax lagu cadafay macduufun calayhi kii korkiisa wax lagu cadafay labadood yaa la yaa la iskugu cadafay marka yaa la isku xiray yaa la isku xiray waawduba waawdu maxaa loo yaqaana marka xarfu cadfin waay xarfu cadfin xarafka wax isku xidhaayay waay maxay isku xirtay camar ayaa waxay ku xirtay zayd ku xirtay maxay kugu xirtay istaagga ee kaas haddii istaagay kan waa istaagay waa isagana waa istaagay naftarkiisii idan hee macduufkan oo camrun ah macduufun calayhigii oo zaydun ah muxuu ku raacay hadda aqsaam lciraab hal awe rafcun waay maxaa yeelay zaydun way rafcsan tahay camrun waa rafcsan tahay waawda waawda maaha camr ra'da ayaa rafciga xaggee saaran yahay ra'da waay waawda wax kale waay camar iyo cumara lagu kala saara mar kale ogaan doonaa markii icraabta la gaaro ayaa icraabteeda lagu ogaan doonaa waaye hadda marka camrun oo macduufa macduufa calayhigii oo zaydun ah wuxuu ku raacay fii rafcihi waay rafcuu ku raacay wara'aytu waxaan arkay zaydan zayd ayaa arkay iyo camran camar labadaba waan arkay wara'aytu waxaan arkay zaydan zayd iyo wa camran camarba labadaba waan arkay camran waa macduufkii macduufna lehigi awe zaydan waay xarfu cadafkiina waawda waay muxuu ku raacay macduufkan macduufun calayhigi nasba waayo maxaa yeelay labadaba hee in la nasbiyo camran maxaa keenay zaydan soo ma zaydan lagu cadafaya ha zaydan say ahayde waa la nasbiyey maxaa dhahay mafcuulun bihi waa noo imaan doonta insha allahu taala mid la nasbiy haddii wax ku cadafayso hee waa nasbinaysaa soo maray soo ma waa nasbinaysaa caamilkiisi yaa way dhammaantoodii hal mar isku dari doonaa caamilkoodii tawaabicdi markii aakhirka gaarno insha allah kan ugu dambe wa marartu waxaan soo maray bizaydin zayd ayaan soo maray iyo wa camrin camaraan soo maray camrin maxaa waay macduuf waay ayaa lagu cadafaya macduuf aleygiis ah waay zayd waay muxuu ku raacay macduufkii macduuf aleyhigii xarfu cadafkana waay waawgii waay khafdu ku raacay khafda soo ma wa camrin laabudda in la khafdiyo maxaa dhahay heekii isaga lagu cadafay ee khafdiisan mid khafdiisan wixii lagu cadafan waa la khafdinayaa qaacido waay wa zaydun zayd lam yaqum istaagin wayaqcid mana fadhiisinin lamtaani musanifka lagu qabsaday iska koobab waa qalad sax ma aha haddii kale yaqcud kuma cadafay mayso yaquum maxaa yeelay ee kii jasmiyey waa wataa lam yaqcud hadda lama ayaa ku camal fashay markaasi lama rabo meeshan laba in la keeno marka kan dembe kan hore mooyaane kan dembe in lam loo keeno sax ma ahaan waa qocod marka iska koo lamta e waa dembe iska koobab walam yaqcud lamta ku jirto waaw iyo yaqcud laamta udhe lamta udhexayso iska koobab way koobab u samee wa zaydun zayd zayd maxaa waay mubtada waay lam yaqom hee waxaa laisku ogaa yunus saaib nadaar ahaa adigo yaa zaydun waa mubtadaa la dhahay waxaan ognahay mubtadahan inuu la-aan aan ahaanaynin khabar aawe khabarkiisa mubtadahan zaydun zayd lam yaqum istaagin wayaqcud mana fadhiisanan mubtadahan khabarkiisa lagaa rabaa haaj zaydun lam yaqum wayaqcud alay sooma zaydun maxaa waay waa mubtada sooma waa yahay mubtadana muxuu u baahan yahay khabar u baahan yahay hee khabarkiisa lagaa rabaa he waxaa ka dambeeya in lam yaqum wayaqcud waay jooga jooga baaraka allahu fikum ninka ha haboobin haye ma maqan tahay waayahay odayaasha laga rabaa okaadi ay odayaasha hal qof al rabaa hay odayaashi ma baqeen haye haye mubtada way zaydun wuxuu u baahan yahay khabar ah khabarkiisa ya jumlada oo jumladee jumlooyinku waa badan yihiin khabarka imise qibad u ahaa sidiisii khabarka may soo qaybsamaaye laba qeybood mufrad iyo hay mufrad miya mise hayr mufrad way horta hayr mufrad waaye hayr mufrad imise ay ahaayeen meega waaye afar waay hay afarta kee waaye marka ficil maca faacilihi waayo ficilka aawe yaqum haya ficil aawe faacilkiisina marka yaqcud faacil miya huwa waay damiir mustatira waay idan walficlu maca faacilihi ayaa khabar u noqday saxiix jaaka allah khayr wa zaydun zayd lam yaqum huwa zayd mi istaagin wayaqcud mana fadhiisinin waay yaqum maxaa loo jasmiyey yaqum maxaa loo jasmiyey lama gashay caamilkiisi ayaa lama ah mudaaric miya may mudaaric miya mudaaric ama mish awaamishiisii oo jawaasiimtii ka mid tahay tii koowaad wayba waay jazakallah wayaqcud hadda marka meeshaani maxaa la rabaa wayaqcud al rabaa wayaqcud wayaqcud hee macduuf waay lamta ka goo wa yaqcud yaqcud maxaa waay macduuf waay macduufun alayhi yaawe yaqum waay xarfu cadafkana waay wawda waay ma la fahme idan lam meesha kuma jirtaba haddii lam meesha la keeno he macduuf ma noqonayso jumlo jumlo lagu cadafaya noqonayso mooyaane ficil ficil lagu cadafay maaha anigana had waxaan rabnaa ficil ficil hee lagu cadafay noqonayso lamta ka jir meesha marka wayaqcudda dheh waayahay waa la jasmiyey adan ma jeeda maxaa dhacay maxaa loo jasmiyey he muxuu ku dhahay musanifka aw calaa majzuumin jazamta maay maxaa dhacay yaqcud waa macduufaye yaqumay ku cadafantay yaqumna waa jasmiysinayday ayadana waa la jasmin hadda maxaa dhacay waa macduuf idan hadda baabu tawkiidi wallahu subxana wa tala aclam wabilahi tawfiq